abaarta ba-san ee ku dhufatay guud ahaan gobolka ayaa saameyn muuqata ku reebtay reer guuraaga ismaamulada gaarisa iyo wajeer inta badan xoolaha nugulka sida lo-da iyo ariga ayaa dhinteen waxaana gacmo maran dad bilooyin ka hor hantiilo ah meelaha qaar oo daruuro aan badnayn ay ka horeen ayaa waxaa ka dhacay isku guur yeshiimo badan waxaana goobahaasi kamid ah haame oo kamida deegaanka dhadhaab yuumbis oo ka tirsan faafi iyo xuduudka wadanka uu la wadaaga soomaaliya waxaana maalmahan deegaanadaasi lagu arkayey qulqulka reer guuraa maalin iyo habeen geedi ah waxayna dadka qaarkood awooda xoolaha masaafo dheer uga soo daabulaan baabuurta xamuulka ee loo yaqaano looriyaasha balse xoolo badan oo caate ah ayaa qaarkood la sheegay in gaariga dushiisa ay ku dhinteen waxayna dadku yihiin kuwo ka walwalsan dhimashada xoolo ay xoog iyo xandhaba ku bixiyeen gaadiidka sida awrta iyo karaytada oy reer miyigu ku guuraan kasokow hadda waxay dadku qaar isticmaalayaan gawaarida waaweyn xoolaha meel aada u dheer kasoo qaada hadda waxaan dul saarnahay gaari looria waxaa saaran ari la igu sheegay qiyaasta laba boqol iyo toddobaatan ilaa iyo saddex boqol oo neef gabar iyo wiil daayer ayaana ariga ku dhex jira
nolosha waa sida marka bal ka waran gaarigan ariga iyo alaabta idinkaa isla saarantiin xaaladda waa sida abaar kulul waay sooma abaar kulul ha ari waxma dhammaada ari hadda iska socsa wey wax dhammaada
ari afar boqol
marka meeqa saacadood buu gaariga soo saara ariga xalay sagaal saacadood soo saara
hadda ka socotaan koonjabeen maxaa lagu sheegay madow isla markaana waxaad arkaysaa reer guuraagii oo u kala hayaamahayo gobolka gobol iyagoo inta badan isticmaalahaya waxyaabaha marka ay heli karaan halkii waaga hore gaari dameerka iyo sidoo kaleeto ratiga lagu guuri jiray hadda waxaa lagu guurahayaa gaari baa lagu guurahaya hadda gaarigan looriga ah waxaa uu soo socday saacado badan xalay sagaal saac baa yaa lasoo saara layidhi arigan waxaana saaran alaabtii reer guuraaga dhan iyo ari fara badan oo ilaa iyo afar boqol oo neef lagu sheegay arigu aad buu u dhafarxun yahay dadku iyo ariguna gaarigan ay wada saaran yihiin waxayna u socdaan xuduudka meel xuduudka soomaaliya u dhow oo dhanka deegaanka dhadhaab wadaha gaadiidkan ayaan weydiiyey meeshuu ka soo qaaday xoolahan iyo halkuu ku wajahan yahay arigan waxaan ka soo raray meel la yidhaahda aqal ari meeri inta u dhexaysa waa dee dad iska dhibaataysan oo abaar ay waddo dee meel lagu socdo iyo meel loo socdana aan la aqoonin ariga ilaa iyo saddex boqol iyo konton neef waay marka annaga dee dad baabuuraya nahay dadkaas oo walaalaheena baan caawinaynay marka alxamdulilah walba waxa ilaahay keenaa khayr ah xaalay maba aana seexananba xaalay oo dhan alaab un baana raraynay arigana waxaan soo saarnay sagaal saac iyo barmaray ahayd ariga aad buu u liitaa oo aad buu nugul yahay yaani hadda wax ari ahaan aan u sheegna maahan laakiin xoolahanba laga maarmayn intay ka dhintaan un baan iska wadaynaa un waxaan u soconnaa hadda meel xagardheero u jirta ilaa shan iyo toban kilomitir
dhanka kale ganacsiga iyo nolosha reer magaalka ayay saamayn dhinacyo badan leh ku yeelatay abaarta maadaamay dadka gobolka yihiin kuwo ku tiirsan dheefta xoolaha nool iyo manafacaadsigooda ma jiraan gurmad iyo gargaar ay helayaan dadkan siyaasiyiinta gobolka ayaanan shacabka tabaalaysan ka dhex muuqan waxaana laga codsaday inay dadka u danqadaan maxaa yeelay aniga hadda waxaan ka yimid mandheera waxaa laygu qasbay inaan laabkaas soo galo oo aan arigaan soo qaada oo aan ilaa meeshaas aanan aada wax hadda dan weyn oo hadda gaariga ugu jirona ma jirto waa un shidaal siyaasiyiinta waxaan ugu baaqi lahaa dee ummadda idin soo dooratay oo mar walba markaad wax u baahan tihiin aad hoos imaataan inaad dadka aad la socotaan aad dhex imaataan ummadda siday yihiin aad wax kala qaybsataan dhibaatada hays intaasaan ugu baaqayaa siyaasi inkastoo abaartu tahay masiibo dabiiciya loogana bixi karo oo keliya raxmadda alle iyo naxariistiisa haddana culimmada ayaa wada quunuud iyo allabari waxaana jira culays badan oo ay dadka deegaanadan gaar ahaan reer miyigu dareemayaan dadka waayeelka dumarka carruurta iyo kuwa xanuunsan ayaa wajahaya macaluul waxayna u baahan yihiin gurmad iyo gacan laga siiyo culeysyada haysta kasakoo abaarta xoolaha waxaa ku jira cudur qaarkood ayaana u dhintay xanuuno aan la aqoonsan sidoo kale ma jirto daaweyn iyo baaritaano lagu sameeyo xoolaha xanuunsan waana mas-uuliyad ay leedahay dowladda ismaamulka gaarisa sidoo kale waxaa jira culays iyo isku guur badan oo dhanka shiimada ah inkastoo dadka deegaanada lagu soo guuray si wanaagsan usoo dhaweey walaalaha barakaca ceelasha ayaana biyo yareeyay waxayna magaalooyin badan la ceerceerayaan dad iyo duunyo aada u tiro badan haddaba dowladda dhexe midda kowntiga mas-uuliyiinta lasoo doortay iyo ganacsatada ayaa laga rabaa in ay shacabka garab istaagaan xilligan adag ee lagu jiro maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab